qoys maalin iyo laba iyo saddex aanan dab shidanin waxay ku jiiftaan ama waxay cunanaan haysanin ayaayna la soo wadaageen dhallinyarada wajiha wenyuuth kadib waxaan u kuuragalnay xaaladii oon imaanay aabbahani ku dhowaad lixdan sana jirka ah waxaa in ka badan shan iyo toban sana uu yahay qof sariir saaran ama iska xanuunsan waxaa garabkayga fadhisa midig aamina salaad oo ah hooyada u dhaxday aabbahani xanuunsan in ka badan shan iyo toban sannana ku samraysay xaaladiisa iyo xanuunkiisa haddaba hooyadani ayaa waxa ay hadda kor saaran tahay qoys ka mid ah qoysaska magaalada wajeer oo siiyey aqal heeri ama aqal soomaaliga waxa loo yaqaano walow qoysku iyaguna aysan wax tawara ku dhaamin haddaba bal ka waran qoys dhowr qof ka kooban oo aanan saddex maalin dab shidanin waa xilli roobeed hoyga ay ku jiraan ee aqal soomaaliga qoys walaal ahna ay siiyeenna waa mid dhammaaday oo xitaa aanan roob ku celinaynin bac la saaro oo roobka looga saaro aqalka iska baddaa ma awooddo mana heli karto waayo qof waxa uu cuno waayay ma helayo wuxuu guri ku dhisto waxaan rabaa ugu horeyn inaan bal hooyada baahideeda iyo qoyskan baahidiisa ay naga horbixiso bismillaahi raxmaan raxiim waxaa lii dhahaa amine salaad xaanshe waxaan u dhashay soomaali maxaa aheeday hadduu ilaahay diidin baahida aan qabo waxay tahay aan soomaalida ka codsanayo inay lii caawiya meeqaa sano ayuu uu ilmahaaga aabbahood u sidan yahay shan iyo toban sana uu saan yahay alaa kabaandharkii oo wax looga qaban lahaa isagoo dhimarkiis lagu jiruu gubi kabaandharkii dhagaha weynou ahaa ka dambe anana naftayda kabaandhar ma haysta kabaandhar xilligan goosan lahay asagaa masaan u kor joogaa xaggeed ka soo guurteen waxaan ka soo guurin mooyaala hoogoo halahan qabnay halihiina waa naga bixin bal ka waran caawa maxaa idiin karsan maxaad ilmaha siisani ee aabbaha xanuunsan wuxuu cuno ma haya bal noga waran caawa caawa saaka sambuusiya raan qaada sambuusiya waa soo celi awal markaan iisoo gadmo boqolka shinoo ka halaan wax uu gadaa saddex maalin muddo ku dhow dab ma shidan saasaan iskaga sabre caawa caawa nafteeda waxba aan haysta male ilaahay xaggiis ma ogi soomaalida waxaan ka codsanaa inay gargaar iyo fidiso hooy maha ilaahay xaggiis ma waxaan rajaynayna male ummadda soomaaliyeed ee ku daawan doonto ee qeyrka jecel maxaad ka codsanaysaa waxaan ka codsana caawan koowaad waxaan hadda odagaan siiye maleh baahida qofka marka wax cuno ilmaha marka wax cuno waxta waa ma ogtahay waxba aan haysana maleh gabadhaan hadda muddo saddex beri dab looma shirin odaga saad camal hadduu ilaahay diidan waxaan ka codsanaya ummad soomaaliyeed inay wax ii qabata u horeysada inay dabka ii shidaan ilaahay xaggiisa iiga shidaan taada kale hooy ma haysta gabar qaraabaa gurigan iiga baxday iyadana ilmo shan cunug haysata igu caawisa bishii labaadaan inta imaan maalintii dhexdaan ilaahay xaggiis ma wax waxa nagu caawiya waxna sii male waxaan codsanaa in lii caawiyo gabadhaan nafteeda waxaan u waayay yulifon cidda iska joogtaa wiil kale oo kow iyo toban jir gabar qaraaba iga wado yulifon iyo buug anaa waxaa sidoo kale nala taagan hooyada gurigan iska leh bal magacaaga saddexaad faadimo cabdiraxmaan cabdi aqalheriganyaa iska leh anaa iska leh maxay ahayd sababtaad oga baxda aqalka waxaan ugu baxay islaantaanoo ninkaanoo cuuriyaan ee wadda ilmo gacanta ku wadataa isoo kordhegto sax anigoon ka warqabin waxaan isku nahay magacaan wadaagnaa markaan ninkaas cuuriyaanka ahaan qaraabanna waa isoo kordegeen markay isoo kordegeen awood kale ma haayo ee gurigin aniga ku jiraan ugu baxa xageed degan tahay markaa jikoonigaanaan ku jiraa jikooniga wax lagu shidanaya jikoonigin wax lagu shidanayaan aniga gala sax ayagana hoorigayaan ugu baxa marka dadka soomaaliyeed ee ku fiirsan doono maadaama aqal heerigii aad ku jirtay oad oga baxday qoyskan baahan ama aabbahan xanuunsan maxaad ka codsan lahayd dadka waxaan ka codsanaa gurigaan hooriga ee aniga aan ka baxay anigana aan hooy aan haysanin oon jikooni ku jiro wakhti roobeedna la joogo awoodna aan u haynin inaan guri kale aan samaysto inay mataqaanaa dadweynaha iyo muslimka meelba ay joogaan in masaakiintaan la caawiyo la ego dulqaa anigana hoorigaygii aan ku wareega ayadana mataqaanaa tolka iyo mataqaanaa qaraabada iyo muslimiinta meel ay joogtaba laga caawiyaan rabaa waxaad kala xiriiri kartaan qoyskan baahan nambarka ah eber toddobo sagaashan iyo lix saddex iyo toban afartan konton iyo toddobo zero seven ninety six thirteen forty fifty seven